ciidamo ka tirsan kuwa maamulka la baxay somalilan ayaa xalay soo weeraray kuwa maamulka s s c khaatumo waxaana uu dagaalku ka dhacay deegaan lagu magacaabo gocandhaale oo ka mid ah deegaanada uu joogo maamulka la baxay s s c khaatumo dagaalka xalay dhex maray ciidamada maamulka hargeysa iyo kuwa khaatumo ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen laba maleeshiya oo ka mid ahaa labada dhinac ee dagaalamayey waxaa sidoo kale dagaalka ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan kuwaasoo xaaladooda lala tacaalayo guddoomiyaha gobolka cin ee maamulka s s c khaatumo cumar akaabe ayaa warbaahinta u sheegay in xalay ciidamo ka tirsan somalilan oo ka yimid deegaanka qorilugud weerar ku soo qaadeen deegaanka gocondhaalle oo ka mid ah goobaha ay joogaan maamulka s s c khaatumo waxaa muddooyinkii dambe dagaallo xoogan dhex marayay ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa s s c khaatumo waxaana marar badan sidan oo kale dagaallo dhex maray isaga dileen askar badan waxaana laga yaabaa in hadda dagaallo xooggan dhex maro maadaama ay sor fadhiyaan labada ciidan